asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha laansiisigisi golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waa golo aalaaba lagu waraysto siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada kala duwan ee soomaaliyeed meel kastoo caalamka ay joogaan golaha codka shacabka soomaaliyeed codkiisa waxa qaada oo banaanka weliba u saara websaydada uu golu iska leeyahay waa sida golaha dot com arrimaha dot com iyo websaydada la shaqeeya golaha siyaasaadaal news dot net iyo bulandes dot com iyo websaydo fara badan oo weliba aanu sii siino awa golahakan waxaa marti inoogu ah musharax madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya u sharaxa two thousand sixteenka dowladda doorashada la sugaayo inay ka dhacday magaalada muqdisho waa musharax cabdullaahi cilmoge cabdullaahi cilmoge waxa uu ahaa sarkaal soomaaliyeed oo weliba raggii aqoonta ku soo qaatay dalalka dibadda wadnaha ciidanka sidoo kale waxa uu ahaa wasiirkii dowladda federaalka soomaaliya ee rasmiga oo wasiirkii wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo gaadiidka oo aaba aan ku tilmaano wasiirkii ugu shaqada badnaa welihii wasiirada ee waktigaasi ra-isul wasaare saacid guruubi amniga dowladda ama golaha nineteen sixty markii inagu yahay soo dhowo cabdillah aad baan kuu soo dhaweynaa golaha nineteen sixty oo weliba aad saaxiibka ula tahay adigu cabdullaahi xisbi baan lahayn xiis xisbiga xiis waxaa loogu dambeysay isagoo magaalada muqdisho ururkiisa dhalinyaradu ay shiro badan ku qabteen musharanimadaadu dhowaan bay hadaa filayaa maadaama xisbigaasi adigu aad ka tirsan tahay ma xisbigaad u sharaxan tahay mise musharaxnimo kale oo gooni aan xisbiga ahayn baad ku socotaa maxaase ku kaliftay inaad maanta issharaxda adigu oo dowladda maanta aad damacdo inaad noqoto hogaanka ummadda soomaaliya oo doorashadaa kala gashay
alxamdulilah wxdu wasalaamu ala nabi bacd horta waa adi dhagood maxaa halkan adiga iyo madasha forumka nineteen sixty aad baan idin salaamayaa gebi ahaan inta ku jirta conferencega muxuu ahaye waana mahadsantihin fursadan waa run haddaan usoo noqdo su-aashaadi jawaabteedi waxabaa ku kalifaya inaad istiraahdo bal nafta iskeli waxa weeye waa sanad doorasho aynu iska dhargsana muddo badan baynu sugeynay waxaana sugeynay weliba hal qof iyo hal cod baan sugeynay lama gaarin marka la tashi badan kabacdi xisbiga xiis saaxiibo dibadda ah iyo gudaha ah anigoo qiimeeyey xilliga meesha uu marayo iyo khatarta aan ku jirno dal ahaan lixlaab sani kabacdi waxaan istusay anigoo canshuurtii ummadda wax kusoo bartay sida dee ka dhawaajisay sooshiya maraykanba in xil iga saaran yahay inaan waayo aragnimadayda international organization sida unit oo kale qaramada midoobay ayaan u shaqaynayay afghanistan waad ogeyd hay-adihii maxaaye washington d c inta professionals offiska ahaa ayaa ka shaqeyn u s army forces male waxaasoo waayo aragnimoa marka wasiirnimadii aad sheegaysa dada aftooda raskuhaye haddii aanan muxuu ahaye maantao meel aan gadaal u eego ama in ciidan iska hormariyo oo aan dhaho wallahi kaaga haboon tahay maanan arag ama khibrad igu jirta ha noqoto ama ha noqoto cadowga ragaadiyey dalka gudihiisa oo tabarta daran laakiin muxuu ahaye sababay inaanan muxuu ahaye kala do-a wadankii inaanan hore socon sababaha awgood daacdarada iyo musuq maasuq aada u badan ee dalkan baahsaday intaasoo dhan markaan isku koob waxaan tartanka waana lagu guulaystaa waana maxaa lagu guuldareysaa laakiin isudayga ugu muhiimsan marka maxamed anoo soo koodahayo xasan jawaabteeda waxa weeye baahidaasaa keentay waayo lix iyo labaatan sano ka hor dowladda kacaan sidii uga baxay madaxweynihii hore meesha dowlad rasmi oo hanata dalka oo baahida ummadda daboosha ama nabadgelyeeda xuduudaheeda daboosha sida badda biriga iyo cirka daboosha ama kastamkii mas-uul ka noqota ummaddu lahayd dowladahan deris la nahay borderkeenu waa banaan yahay maantana de waxa weye iska da khatar kale daroogadii iyo cadowgii wixii oo dhan baa muxuu ahay sababahayo inay wax raandal ka sameeyaan xukuma ku dhalaan marka si looga hortago waxaasoo dhan waxa weeye qof walba muwaadina waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay meeshuu isleeyahay alla ilahay waxbaad ka qaban karta inu ka qabto annaga nimanka naga ciidankuna waxaan umalaynaya waxaan kamid nahay dadkaas weli nationalismka ay ku hareen inta nada aan ka qaybgalan bay sababahaas ay u kalifay inaan arrintan isku dayo waayahay cabdullaahi xukun marka qof isu taago sidiisaba oo uu doonayo in mujtamac uu isu taago ay doortaan shacabka soomaaliyed waxay soo wakiisho baarlamaanka imanaya ee dooranaya madaxweynaha waqtiga ka yihiin maanta maxaad adigu aad leedahay oo baarlamaankaasi kugu dooran karaa ummadda soomaaliyeed kugu horgeyn karaa oo aad adigu rabtaa inaad u qabato amaliyaha amniga ahaado dhinaca arrimaha bulshada dhiga heshiisiinta maxaa ku qorsha
waa gartay su-aalkan wey horta waxaa la yidhahdaa masidarada horta dawlad waxay ugu muhiimsan ay qabato waa doorasha waxaa la yidhahdaa waxa ugu muhiimsan ay qabato sideedaba waa doorasho xor ah oo xalaal ah oo daahfurnaan leh taas sanadkan ma hayno waa waynu ka dhargsanahay wixii meesha ka dhacay oo musuqmaasuqa ahaa si kastaba ha ku soo baxo dadku dadku waa dad soomaaliyeed waan ognahay in corruptionkii ugu weynaa ilaa laba milyana uu gaaray sanadkan in lagu gato kursi laakiin markii maamul laga soo tago caasimada la yimaado dadku waa dad soomaaliyeed marka waxaan is leenahay waxaa ku jira percentage u fakarahaya danta dadka ka horumarinhaya waxa kale oo khatarta arka oo markaa maslaxadda u arka yaa inaga saari kara xilligan adag yaa inaga saari kara marka haddii la yidhaahdo fursadaha xaggee heba taagan yahay ama iyo saaxiib leeyahay ama inse hildhimaama meel u taalla waxaan u malaynaya waa lagu kala horumaraya arrinta aad baa loogu kala horumaraya laakiin haddii la yidhaahdo qorshaha qofkaasi hayo oo maslaxadda ummadda u haya daacadnimadiisa loyaltiga waddanka uu yahay iyo kalsoonida uu ku qabo nafahaantiisa inuu dalkan ka horumarinayo dantiisa danta khaaska waxaan u malaynayaa halkaas inaan anigu roolkayga uu ka imaanayo waxa ugu muhiimsan maanta waa amniga daan sii guda galo amniga wax ka muhiimsan ma jiro hadii la yidhaahdo cadaalad way ka dabamaraysaa hadii la yidhahdo dhaqaale way ka dabamaraysaa waayo isocodkii dhammaa ayaa meesha ka baxay waad og tahayo hadda marka xataa dhaqaalaha laga hadlayo caalamka waxaa laga hadlaa waa muruurka movementbaa laga hadlaa infrastructure kadibna waa inuu inventory jiro oo baalka badaacay meel taalo kadib unbaa trade la samayn karaa qofka ama bayerka ama selka wax iibsanaya iyo kalaga iibsanaya maanta waad og tahayo magaalooyinka waaweynaa unbaa la haystaa maamuladan hadda dalka ka jira ka hanaqaaday nin walba wuxuu dhex fadhiyaa magaaladii commercial cityga sida kismaayo baydhabo cadaado jowhar intii kale lama horeynayo lama aadayo dadkaas iyo xamarba marka ku dar muqdisho ku dar waa wada meyer ala dhihi kara waa gudoomiye degmo marka dadkii badeecadii uu haystay isuma gudbi karto marka waxaan u baahannahay qof ka wenjeebkiisa qof ka horumariya maslaxadda ummadda muxuu ahaye tiisa khaaska ah qof arka khatarta ku socota jugraafiga ka baabayna maarta laakiin waan ku suganaynaa in muxuu ahaye inaan madiidi sidan xun ee qaabka daran lix iyo labaatan sano aan ku soconno haddaan soddon sano gaadno balaanku waxa weeye inteenan xoogaal ku ahaan jirtayna waa ka baxaynaa meesha inaan xoogaal u ahayn baa imaanaysa oo muxuu ahaye waxaanuba aysan dhibaynin waayo ilmaha soddon jirka ahaa muxuu ahaye toban jirka ahaa waagaas yaa afartan jir noqonaya marka waxaan ka cararaynaa in muxuu ahaye sidii uu yiri muxuu ahaye cigaal shidaad niyow hade waa run oo subxaaniyadu waxma qaninta laakiin meesha halaqyo meereen inay noqoto sankaa ay marayso yaan ka cararahay marka arrimahaas asaaba waa dhegay
waxaa jira waktigan xaadirka oola fara badan oo ka socda toban goboleedada oo xildhibaanada laga dooranayay madaxweyneha hadda waktigiisu dhamaaday waa xasan sheekh iyo wasaare waktigiisu dhamaaday oo dhanax gashay labaduba aad bay u ooleeyaan oo dowlad goboleedada u tagaan si hor kulmaan xildhibaanada iyo maamulka weliba soo diraya in fara badan oo kale ayaa jirto hadda yaa saxa waa kamid tahay adiga ma muuqdaan oole doorasho ay ku jiraan xiriir dowlad goboleedyada leeyihin ma muuqdo sida uga tartami kartaan labada shaksiya maanta iyagu dhaqaalihii dalka ku ooreynaya idinkaan waxayba dowlad goboleedyada walahayn socdaal ku tegin baarlamaan kala kulmin sideebaan sideedii baad kursiga uga qaadi kartaa way bedeli kartaa
su-aal meesha ku jirtay wey horta meeshan san la wada socono waxaa la abuuray waxa la yidhaahdo madal ama national form leadership forum oo aan sharciyeed haysanin baarlamaanka oo taagan waa kii laga qaaday nimankaas waxay u badnaayeen maamullo dalka iyo madaxdii u sarreysay saddexda nin ahaa afarta nin ahaa xukuumaddii dowladda dhexe waxaad moodaa nimankaas inay isugu yimaadeen ku yimaadeen conflict of interest waxaynu nu naqaano niman danaysanaya waxay u badan yihiin niman ku jira ama inay xukunka raadinayaan iyagu ama ay rabaan inay qof soo saaraan oo qof kale ay soo saaraan waxaynu ka dharigsannahay in dowlado shisheeyaa soo galaan dhaqaalo soo siiyeen iyaga si ay badeecada sideedii oo kale badeeca meel la dhigay oo kale xildhibaanadii uga iidiyaan oo u siiyaan qof hebel hala doorto waxyaalaha dimuqraadiyadeena dhaawacay ama muxuu ahay inaga inana afreynaya mustaqbal ahaan ama aan model u ahayn generationka soo socda waxaasaa ka mid ah madaxweynihii wuu joogay waa la garab maray isagii muxuu ahaaye influence kuma laha awood kuma laha uu muxuu ahaaye maamuladii uu diido oo waxaad moodaa dad xukuma ama dowlad mid ah ma aad moodid marka maamuladii iyagu waad og tahay oo sida uu isaguba u dhisay oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay ugu leeyihiin muxuu ahaye faragelin ugu yeesheen guddigii doorashada ee qaran efkiis loo yaqaano ayay maamulladeena u dhisteen dad iyagu ka yimaadeen gacantooda ku samaysteen oo weliba saaxiibada dhow ugaba dhigay nin walba uga dhigay mas-uul uga dhigay marka horta hal niriga hal hal hal xaaraan nirig xalaala ma dhisho waxa weeye waxa meesha ka jira xaqiiqatan waxaad waxa weeye waxaad moodaa in banaanka wax lagu kala goostay anagu anigu shaka shaksi ahaan dadka aan kamid ahay waxaan ku qabnaa yani xami ka qabnaa soomaalinimadu inay wax ka soo hadhaan oo dadkaasi hadday shahaadadooda kasoo qaataan meeshaas in badan baa ku cabusan markay un caasimada yimaadaan in muxuu ahaye ay isticmaalaan caqligooda waayo waa dad ilmale waa dad reer kasoo jeeda waa dad muxuu ahaye caqiida leh oo diin leh inay fahmaan corruptionka loo sameeyey ilaa qaar badan waxaan ognahay intooda badan in loo galay meesha qaarna muxuu ahaaye muxuu ahaaye cadaadar lagu soo saaray si kastaba ha ahaato laakiin inay ogaadaan lacagta lagu soo saarana lacagta ummadda inay ahayd oo dalku iska lahaayeen meel kale laga keenin qof geeliisa aan la iibin kii cadaadarada kusoo saareen in xisbinimo iyo ama iyaga gatay oo ay badeeca u ahaayeen laakiin aysan aqoon kale iyo axsaan kale kusoo saaren waxaan rajaynaynaa marka muxuu ahaaye in dadkaas ay soomaalinimada u heliyaan midna aan kuu sheego maxamedow debed waxa weeye waa illegal in muxuu ahaaye waa wax aan sharci ahayn ama dowladda aan ku jirin qaabkeeda in maamulada qaarkood ay muxuu ahaye yidhaahdaan dadka ha laga naqaysto oo intay melo joogaan gobolladanadii ha loo yimaado hebel oo kaala daawo oo la kulan oo wuxu maaha marka carwo maaha haddii aadan dad doorasho ku wada jira aadan si siman ugu yeerayn oodan lahayn kulankaanu meheblow ka dhacaya nin walba u madax banaa nin walba ha yimaado in uun inaad tiraahdo qaarkiin imaado oo muxuu ahay doo laakiin waxaa la og yahay faragelin east africa iyo dowladaha carbeeda inay jiraan oo aan qarsanin in ay arrinta arrimaheena siyaasadeed ay muxuu ahay carqaladeeyaan oo dhex galaan oo ay la xiriiraan si toos ah maamuladii haddii ay taas ku timaado oo muxuu ahay wakiilada shacabku ay taas ku yimaadaan ama muxuu ahay arrintaas ay ku guulaystaan nabadshab bay nagu taha uma soo toban karna marka waxaan isleenahay dadku in badan oo waxgaranaysaa jirta oo iska aamusan laakiin go-aanka u dambeeya muxuu ahaye sleeping giant sii maraykanka ka dhacday oo kale oo maaragtay silent majority silent majority-gii trump ku guulaystay oo kale yaan filaynaa oo markaas baanash garaysa waxaana sharci darada ah oo wadanka jira
waayahay halkaad nagala socota waa golaha nineteen fifty golaha codka shacabka soomaaliyeed oo caawa marti noogu yahay musharax musharax madaxweyne waa cabdullaahi cilme waa aada loo taqaanaan waayahay waxaa jira musharaxiin aada u fara badan oo taladaas u shaqaa cidda aada tartamaysaana waa madaxweyne dalka afarta sanadood hay ku neex sir wasaarihiis iyo weliba loo tanaso jiro wax qorshaa oo midaysan oo aad ku abbaaraysaan arrintaas idinka dhexeeya ma jiraan mise qof waliba wuxuu u socdaa goonidiisa iyo xisbigiisa goonin wata
aasaan adaga horta waxaan abaabulay halkaas toddoba bilood ka hor coalition for change isbahaysiga isbedeldoonka ayaa oo siyaasiyiin xoog leh ay ku jiraan ra-iisul wasaarayaashii hore madaxweyneyaashii maamulada qaarkood sida cabdiraxmaan farool oo kale iyo wasiiro xildhibaano waxaasoo dhan baan samaynay waxaana ujeedada ugu weynay ahayd dalku isbedel ma u baahan yahay waxaanu isla go-aansanay ha inuu yahay jawaabta tahay isbedel u baahan yahay hanaankan hanaan ka duwan inuu u baahan yahay garantii maaha laakiin waxaan isniri istijaabiya oo bal inaad haru soo saari kartaan oo bisaylkaas gaari kartaan haru inaad soo saartaan ama haddaad haru soo saari weydaan oo bisaylkaas weydaan in aad isdhigi kartaan aan galno aan wada galno laakiin round two ninkeena ugu badan hala siiyo oo muxuu ahaayey inta kale ha tiraahdo hala oday waana challenge aada u yar oo hadda meel laga campaign gareeyo markii meeshaas koo la fadhiisto waad garan kartaa aada bay u yartahay challenge-kaas laakiin in consensus-kaas inta ka horeysa laga sii shiro dadka nin walba taageersana loo sii sheego haddana seedis waya marka koowaad hebel hala siiyo haddii aan bisaylka weyne inaan qof soo saarno weli arrinta inaan qof soo saarno waan ku dhex jirnaa oo sharafkeedii iyo waxeedu weli waan wadnaa inaan ku guulaysanna waan rajayn lahaa muxuu ahaay inaan bisaylkaas qofka noogu sajaro xagga electability-ga xagga maxaa musharaxnimada ama muxua helitaanka codod ku filan marka waan isleenahay qofka de resourcigii haysta waxaan la tartamaynaa laba nin ama saddex aan idhaahdo ninkakamaysna wuxuu rabaa ilaa speakerkiy oo saddexduba xukuumaddii weli fadhiya ummadda dhaqaalaheedii iyo mediadeedii iyo ciidankeedii waxoo dhan isticmaalay iyo xafiisyadeedii iyo resourcigeedii isticmaalaya ayaan challenge garaynayna marka waa run ma sahlana waxaa ku jira haddana si inladaa ka hadlaynay ee dawlado shisheeya yaa kule influence oo danahooda gaarka ka dhex arkay marka waxaan isleenahay madashu dadaalkaasay wadaa isbahaysiga ah isbedeldoonka ah in aan ku guulaysano inaan ruux soo saarno haddaan ku guulaysan weynana inaanu muxuu ahaaye round two ruuxa noogu muhiimsan ama noogu dhibcaha badan aanu muxuu ahaye ukumaha naga isugu geysano
waa gartay waxaad jirta baarlamaanka sagaalaad ee hadda waktigiisu dhammaaday marka loo ego baarlamaadyadii ka horreeyey kumeelgaarka ahaa wuxuu baarlamaanka dadka ku jiraa marka loo dhinaca aqoonta dhinaca dhaqaalaha ay dhammaanba meel fiican ka jooga baarlamaankii saara tan toddobaad aydan aad u fara badan ba hadda soo gashay baarlamaanka hore waxaa lagu xanan jiray weliba aada u adanhayn jiray inay jadwalka ka asbaaba mooshin la keenay hoosaan la rido iyo doon la baabi'iyo ama shaqa waddanka u haya laalush qolada tan cusub ee iyagu lacagta ku yimi lacag bay ku yimaadeen raboorkaa loo soo gado oo kaugu yari shan kun iyo toban kun ay ku yimaadeen aqalka sare iyo aqalka hoose iyaga maxaa laga fili karaa waad ka filaysaan idinku waa doorashadaasi ugu bereeraysaan
horta aqalkii hore iyo aqal labadan aqal ay kala duwan yihiin waa unicameral iyo bicameral kan hadda waa laba aqal waxaan isleenahay kolley laba aqal waad og tahay oo cid meeshaad joogtaanba way leedahay oo waxaa laga yaaba hadduu aqal waxaan siiya aqalka kale inuu ka hor yimaado waxaan isleenahay horta way ka adkaanaysaa dawladihii la rashidi jiray iyo arrimahaas oo dhan way ka adkaan doontaa sidii hore dardarsi uma noqonayso laakiin cilad waxay ka jirtaa dad badan baa hadda yimid oo lacag soo gala weliba waxaa laga hadlaya one point five million iyo million iyo laba million baa laga hadlaya maaha tobanka kun iyo shanta kun iyo waxaas kale qofka millionka ama labada ama hal iyo bar ka bixinaya wuxuu raba wax ka weyn weeye oo maaragtay hadde lama balaaluushi karaba qofkii nade hataa muxaa awal laga hadlayay lacagaa la siiyo qof lacag inta alla laga bixiyo wax kale un buu doonaya wax kasii badan buu doonaya marka waxaan isleenahay muxuu ahaye selection criteriaha hadda lagu soo baaray kolley lama dhigi karo kii horuu ka fiican yahay laba kun labayo toban boqol soddon iyo shantii toban fiicna run ahaantii colaada ugu badan ina soo martay inta aan xasuusto iyo qaybsanaanta ugu weyn iyo kala fogaanshaha ugu weyn lixdankii ayuuna gaarsiiyey konton iyo kowda qof ee la keenay iyo ergooyinka beenta ah ee haba yaraatee ilmaha laska qortay iyo dad soomaalida xataa loo diiday iyagoo jooga la yidhi ma gelaysid muxuu ahaaye baraha electionka ma gelaysid wax aan soo marin oo ayna arag weligeen maynaan arag wax noocaas oo kale ah macnaha nimanka maamuladu waxay rabaan baa soo baxay marka horta dhib badan baa ka jira oo horta gurugeysi wuu jiraa ama wixii la dhihi jiray xisbi xisbi muxuu ahaaye way jiraa oo isgaashaan buureysi ah saan kugu bilaabay hadaaye ragna waxay rabaan iyagaa u taagan maamuladu iyagaa u taagan inay madax noqdaan soo baxaan ragna wuxuu rabaa inuu rag kala dhisto oo gentleman agreement la sameeyo oo rag kala soo saaro waana maamuladoo dhan marka arrintaas khatar bay leedahay inkastoon gacanta wax ugu jirin oo ayna iyagoo codka dhiibanaynin haddana waxaa jirta isku hadlayn badan oo ah annagaa ku soo saarnay sidaasaad kusoo baxday laakiin hadalkayga hadaayata waana kugu celiyey waxaa jiray qofka cabdiidu leeyahay waa soomaali waxaan filaynaa waddanka waxa ragaadiyey inuu og yahay baarlamaanka hadda tegey muxuu ahaaye wuxuu raba iska qaadanayay ee hadda meesha ayna dhigay ee isagoo taagan sanad iyo siyaado ka hor lagala wareegay awooddii oo n l f n f la sameeyey waayo haddaan national leadership forum la samaynin iyagoo taagan haddaan la ogaan lahayn muxuu ahaaye waxa ayagu ay sameeyeen iyo musuqi iyagoo jooga lama sameeyeen muxuu ahaaye madasha waxa la yidhaahdo inay awoodda kala wareegaan marka waxaan filaynaa inay laftigoodu maadaama ay laba yihiin laba aqal yihiin ilaa hadda hal aqal ma aha oo isu dheelitiran oo siman in ay fahmaan dalka badbaadadiisa inay ka horumariyaan oo muxuu ahaye siay ku yimaadeen ayna dib u eegino ay horey rikoodkooda u eegaan waayo rikoodkan waxaan codsanay inuu rikood la hayo oo qofka lagula xisaabtamo soomaaliga xildhibaanka rag iyo dumar wuxuu yahayba lagula xisaabtamo futureka waxaanad go-aan ka gaadhay caalamka lama tuuro registrationka record wuxuu qofku u booday marka saasaanu u sheegaynaa iyagana muxuu ahay la socodsiinaya dadka soo baxay inuu yahay waxa aad maanta qabato inuu yahay wax muraayada sideedii la daawan doono dadkoo dhan soomaaliyana uu noqon doono waxay ogaadaan xoogaadkaas qanaanka lasoo dhigo marka ragaaska qabnaa inay muxuu ahaye okay waya musharax cilmooge magaalada muqdisho amnigeeda soomaali aada uga dhabaysan tahay dhawaanna xataa dowshal baa qaraxya ka dhicay waxaa sigima doonta la sheegayo xildhibaano gaaraya saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan iyo musharaxiin aada u badan basiiman doona amnigana magaalada muqdisho noocaa ah iyadoo ay jiraan magaalo waaweyn oo ka amni badan oo doorashada lagu qaban kari lahaa ma kula tahay meel suuragal ka tahay in doorasho lagu qabto meesha amnigeedu saa yahay oon dawladuna aynu ognahay tabaray u leedeen wax kaga qabatay aanu jirin
horta waxaa aada u yar choiceka aada u yar meesha waxa weeye dawladdii mandatekeedu september tobankeedii u dhamaaday oo iyadii waa kusine oo kume waxa weeye si haye weeye caalamkiina dawladda aqoonsaday baan nahayo ma raba faragelin badan inuu sameeyo baarlamaanka hadda imaanayana ee wuu kasii adkaanayaa baarlamaankii hore si wax isugu raaci karo waa laba aqal ma sahlanaan doonta ama sida loo manage garanayo loo maamulayo kala dambeynta iyo hawsha iyada iyagoa si isugu dhibanaayeen oo ay go-aan uga gaari waayeen sharciyadii in nolosha la sharceeyo markii baarlamaanka dhex keenay intaan lagala wareegin kow iyo labaatan casho kudhowa iska haysteen waxaan filayaa in ay adkaan doonto laakiin waa run dalku uu leeyahay dalkeenu meelo ka muhiimsan oo muxuu ahaye muxua runtii doorasho lagu qabsan karu leeyahay hadda puntland baan umalaynaya inay dhul weyn weeyo ugu ugu rontay adaan hataa carab ku dhufto laakiin soomaalida bisaylkaa hadda uma muuqato bisaylkaas ma gaarin inay sila war meel heblaha inoo fiyo meel heblaha ana aadno on doorashada ku qabsano bisaylkaasi ma jiro weli divisionkii iyo qaybsanaantii ayaa mas-uuliyiinta soomaalida aada ugu hareereysan oo ugu dhex jirta muxuu ahay wax badan bay ku heshiin laayihiin oo hadda waa wadog tahay muxuahay weli la isku hayo muxuahay aqaysigii usan dhamaanin aqalka sare marka doorashada waxyaalaha hadda aada loola yaaban yahay ilaa hadda in go-aanka weli laga gaarin waxaa kamid ah oo aan sugaynay mas-uuliyiin ahaan hawshaas hoseyso waryaa doorashada mas-uulka ah mar waxaan maqaal nogaa inay dowlada sheeya hataa codsadeen hadda amison bay warkii ugu dambeeyey isku soo aruurahayaa muxuu ahay amison baa mas-uuliyadeeda qaadaysa de amison dhowr iyo labaatan kun bay maraysaa horeyna u joogtay meesha muxuu ahayy meesha lagu dhigaayo hataa locationka meel aynu isla garanayno ma aha waxyaalahaas oo dhan waxay u baahanaayeen wax hadda hore loo sii ogyahay waad ogtahay sida loo hamboorin hayo oo loo leeyahay shan iyo tobanka hala kulmo maanta ah suuragal maaha hala dhaariyo ha kulmeen sideed iyo labaatanka muxuu ahay hala doorto labaiyo labaatanka hala doorto speaker xoogaha riwaayadaasu middaynu kusoo jirnay marka haddii xaqiiqa dadka loo sheego dadka waxaa ugu xunbaa la yidhahdaan carabana ahaatee wuxuun raggu isu raacay haddii la yidhaahdo war niman yahow wakti hebel ka hor waxaanu suuragali nooma aha mee heblaan isla tagno nabadgelyadeena saan yeelno oo marka koowaada laisu keendaayo oo aynu faashil ku dhamaanay wey saddex gooro hore ayaa ballamadii la qabsaday doorasho masiiyada saad la socotaan ay baaqatay haddana tii afraad saamitaankeedu si kale ma muuqdo oo hadda maantada aynu ku jirno annaga waaguu noo bariyay idinka idinma barin shan iyo toban baa la marayaa oo markii ay qabsadeen inay kulmaan kulanka u horeeya ay labada aqal samaystaan arrintaas weli ma muuqato dee haddii mar walba uun say ku timaado uun trial and error la yidhahdo laiska qiyaaso labakanaan ku taagina waxaas wax dawlad laga filo ma aha waxaan filaynaa in qoraalka oo lasoo saaro oo la yidhaahdo wati intaas dawladdaas ama cusubiyadaas ayaa mas-uul ka noqonaya doorashada waa ma sahlana nimankan nabadiidkana way ku talagaleen arrintaa inay aada u carqaladeeyaan dadaal badan bay u sameeyeen oo bilo badan horaa ay qorsheeyeen waana ognahay dowladda xamar in ay la dhihi kara wilson laba saddex goor baa marmar laga yaabaa in maxaa qaraxyo la sameeyo marka aad baan runtii uga goosaysanaa nasiib darada muxuu ahaye sida aan daahfurnaanta lahayn muxuu ahaye ama shaqada qoraalkeedu ama la wadaagidda muxuaha isaga ku jiraan muxuaha caalamka iyo dadka soomaaliyeedba aan loogu soo gudbinaynin qaabka doorashadu ay u dhacayso oo dadku ay wadaoay wada ogaadaan taas aad ba u fiicnaan lahay mana filaya ciidanka hadda muxuu ahay dhowr inoo joogay sagaalkan sano inuu dabooli karo keligiis muxuu ahay baahi intaa leeg oo dalkoodna isu wada yimaado way habboonaan lahayd baan qabaa in muxuaha lagu geesi lagu noqdo dalka meesha nabada in la yidhahdo hala geeyo
waaya musharaxiin adiga kaankaiyada golaha noogu yimi oo dhowr baa noogu yimi golaha karankiisa kuwanaasba wiilkan gudihiisa ay noo iman doonaa waxay aada u sheegaan in dowlado dalka bilada ka ah oo qaarna jaar la yihiin qaarna ay ka fafog yihiin inayna iyagu saamayn ku leeyihiin xoog gacantana kula jiraan dhaqaalana ku bixinayaan doorashadan soomaaliya oo iyagoo maamulayaanba arrimahaasi adigu aragtidaada maxaa ka jira
anigu waxaa ka jira arrintaas kolley qoraal waxaan u malaynayaa laga joogo laba isbuucba oo soddonkii bisha baxay ha oo madashu ay lahayd isbahaysigu anigaa ku qornaa hiilan oo qodobo shar ah ay ku yaaleen in farganta shisheeyu ay daayaan soomaaliya wayna ka faa'iidaysanin jiraa anaga nugeylkanaga ayna ka faa'iidaysanin waxaa runtii aan hadda qastoodi ahayn in muxuu ahaaye caalamku dowlado ay ku dhiiran yihiin inay soomaaliya siyaasadeeda hogaankeeda ay targeliyaan oo hystericeeda ay qabtaan waana wixii inoogu dambeeyey qofka dalka soveranka ah waxaa ugu dambeeyey sterinkiisa baabuurka awoodo in qof aan isaga ahayn u fariisto waxay inoo caado ahayd ood la wada socotaan ka dhegsantihin in villa soomaaliya aynan hadda taladu ka duwan wax dhegta loogu sheegay waxyaalahaas oo dhanna waxay ka mid yihiin jilaaca nugeelka dowladda dhexe taasi waxay inoo keentay dowladii dhexe central governmentiga inaan xiriir lalahayn haba yaraatee maamul goboleedyadii waad moodo lix toddoba dawlo oo yaryar oo kala madax banaan oon wax xiriir ah aan haba yaraatay aan lahayn marka waxyaalaha anu siyaasad ahaan aan kasoo horjeeday waxa weeye kala go-a disconnectionka dawladdii dhexe iyo dawladdii muxuu ahaaye dawladihii maamul goboleedyada ahaa muxuu ahay hadda waad og tihiin oo waad ka dhagaysan tihiin in yaad maqasho weligaa maamul goboleed muxuu ahay hanti dhowr xabar inta laga dalo la yidhaahdo orod bal wuxuu qaatay soo ogow muxuu ahay sanadkii ugu dhamaaday muxuu ahay wixii dawladda dhexe kasoo galay ama duyadaha kasoo galay ama dekedaha kasoo galay bal feerio orod soo ogow in dadkii meesha degan waa dad soomaaliyeeda sida ciidankii shaqaalihii xildhibaanadii wasiiradii inay wax gaareen wixii loogu talagalay inay gaareen oo ay mushaara qaataan iyo kale lama oga nin walba hor joogaa meeshiisa wuxuu rabo ka sameeyaa dawladdii dhexe ninkii madaxda u ahaana hadal kuma celin karo wuxuu ka rabaa dhan yar oo ah aan kusoo noqdo meesha ayuu ka rabaa iyagii marka halkaas waxaa ka dhacay haba yaraatee disconnection baa ka dhacay dalkii iskuma xidhna dawladdii dhexe waxay ka og tahay maamuladii iyo goboladii iyo shacabkii kale ma laha dalka oo dhan hal nin baa meesha u jooga isaga wax laga weydiin hayaa mxua hadduu siyaasi maxaan kaaga dhigaa sasiir maxaa wasiir kaaga dhigaa maxaan kaaga dhigaa marka dhaqankii hataa xiriir lama laho dawladdii hore waxay ku fiinaan jirtay dawladihii hore dhaqankaa wuxuu ku xiraan jiray mushaarka qaadan jiray caasimada oo muxuu ahay dawladda dhexe awoodii ay ku lahaan jirtay shacabka dhexdiisa hadda kuma laha oo wax walba waxaa lasoo maraya horjoogihii maamulkaas ninkii madaxda u ahaa yaa lasoo marahayaa oo muxuu ahay lama soo dhaafi karo marka horta waxaad moodaa in lasii xoojiyey kala go-i iyo kala fogaanshihii dalka marka dawladaha sheeyo way ka faa'iidaysanayaan nugeelkaa iyo muxuu ahay jilaacaas babas baynu u noqonay marka waxaa sabab u ah in adoo dalkii hor soo taagan maamul loo yeedho la yidhaahdo dibadahaan ku kulmaynaa waa tii naivasho lagu kulmay waa tii dubay lagu kulmay laba goor waa tii adisababa lagu kulmay waxaasoo dhan waxaa laga shirahayay hebel baan rabnaa hebel baan geenaynaa hebel ka warrama hebel iyo hebel mee hebel nooga dhiga marka waxaaba lagu yahayba comfortable baa lagu yahayba waalba waaba lagu raaxaysanayaaba muxuu ahaay wixii laga xishoon lahaa oo la dhihi lahaa warma annaga dalkanaga siyaasadiisa steerinkiisa yaad nagala hadlaysaan idinkoo dawlad sheega waxaana waxaa sababa hogaanka jilicsan ee meesha fadhiya in waxba ka heshoonaynin ayaa fadhiya waxna isma dhaamaan waxa weeye ritigo dambe ritigo rasaan qaadka sule haddii aynu hogaanka qofka joogay uu tuso qofkan shisheeyaha waxuu kala hadli karay iyo waxuusan kala hadli karin oo uu line darow gareeyo u yaraa wareeg xadkaa waa intaa adduunka xurmad baa ka dhexaysa amadow xurumad baa ka dhexaysa diblomaatiga dawladaha aynu la nahay waxaa waxaa jira binding waxayna mideeya waxaa inagu xirna oo shardi inagu ah marka anuu ma qabo in maxay ahayde anuu ma qabo inaynu hadda sidaynu nahay aan ku soconno ma qabo waxaan qabaa waa laynagu dhiiraday madaheeni waa ogtahay waxay marayaan berigeeni oo la socotaan in aanu muxuu ahayey ka hortagno oo imbiich garayno oo mas-uul walba oo kusoo baxay inay dawlad wadato sii hore wayna ogeen oo qarsoodi maaha qadar baa in ishoolgaraysay dhaqaalaheedii dawladdaasna in la tuso in shacabkaanu kasoo horjeedo haddii dhaqaalo tii ku bixaysa tii ku bixaysa muxuu ahayey siyaasad gacansiin siyaasadeed shacabkeeni waxaa loo baahan yahay inuu waxdiido weliba intiina dibadda hadlayse intii gudaha joogtay degaashadii iyo sida ay nabad iyo nabad la-aantii yaa waxay sabab u noqdeen iyo qaybsi qaybintii la qaybiyo loo qaybiyo qabiil qabiil yaa sabab u noqday inay iska wata maraan oo ay muxuu ahay noqdaan un dad muxuu ahay afdaano ninka ayar aamusana
waayahay weli halkaas nagala socotaan waxa weeye golaha nineteen fifty iyo musharax isloge waayahay bal hadda waxay ugu dambaysa adoo ii soo koobaya dadka soomaaliyeed ee caalamka meel kasta kaa dhegeysan doona baarlamaanka soomaaliyeed ee dooran doona kursigaad maanta adigu u sharaxantee madaxweyne maxaad soo dardaarmaysaa maxaa fariin oo u diraysaa maxay adiga kaastinayaan shaksi ahaan haddaad kusoo guuleysato
aan soo toobo waxaa aniga aniga nin yiri rayisada horta aniga waxaan waxaan waxaan qabaa maanta waxaa inagu muhiimsanaa amni amniga in la soo celiyo waa muhim wuxuu yidhi nin talyaaniho aan ahaayo filosofana ahaa historianna haladhiisa nicolai machiavelli waad mooshana florence italy shan boqol oo sano kahor wuxuu yidhi haddii aad ciidan shisheeye u yeerato oo muxuu ahaay inay ku caawiyaan aada ka caawiyaan aad u yeerato ciidankaas hadduu hadduu jabana oo lagaa taagana waa jabtay hadduu ciidankaas guulaystana wuu ku gumaysanaya slave wuu ku gumaysanaya waxa weeye innaga waxaan soo marray afrika ciidanka ugu xoog badnaa afrikada madooba leynada marka egyptiya laga reebo soo afrika ahayd waaga cadaanku ciidankaasi iyo dadkiisiiba waa way nool yihiin dibadii gudana way jiraan qaarkood ritaaya ha noqdeen laakiin waxa weeye anuu ma qabo ciidankeena inu dhismi karo haddii inta ay joogaan ciidan shisheeye joogo waxaa noqotay muxuu ahayey in aynu waardiyo waynaga galo madaxweynihii iyo mas-uuliyiinta u sarreysay ay ciidan shisheeya gurigiisii iyo naftiisa ilaaliyeen waxaan rabaa inaan markaa anu caddeeyo waxa ugu muhiimsan oo ugu dhaqsaha badan waxa weye dhismaha ciidan effectiva oo mid ah oo aan ahayn ciidan beeleed in la soo celiyo cadowgaan tabarfiyarna waxaa la yidhaahdaa waxaan nidhahnaa annaga ciidanka rag badan oo ciidana kula joogeen difaaca ugu fiican waa weerarka dowladda hadda joogta iyo maamulada oo afarta sano ay joogaan waxa weeye waxay ku jireen difaac bay ku jireen qof weerar sameeya labaa haddaad fiiriso magaalooyinka waaweyn sida marka iyo barawe iyo kismaayo laga saaray amisom baa ka saartay laakiin iyagu mayeris bay noqdeen kama bixin magaalooyinkii ma aynan raadsan cadowgi oo gudaha uguma teginin marka waxaa la yidhahdaa difaaca ugu fiican waa weerar cadowgan gudaha ku jiro in la weeraro lasoo afjaro sidii dadku iyo dalku ay isugu furmaan ayay ahayd waxaan mithaal kale kuu siinayaa waxaan loo yaqaan ganacsigan tradeka internationalka hadda xoolahena sacuudiga kalaga soo celiyay maxaa diidahaya inaan shan dal oo kale sacuudiga maxaa nagu helay shan dal oo kale inaan la sameysano macaamil trade ah maxaa diidahaya dowladda aada bay uga gaabis halkaas waxaan kuu sheegahayaa dalageenu markuu go-o yaa w f b da un kusoo aadiyaan cuntada deeqda ay qaybiyaan marka dalagii beeraleydeenna uu soo go-o aawe moraalkii dowladda inay tiraahdo maya oo ay diido oo ay tiraahdo dadkanaga hadhabar jegnina moraalkiisa oo kuma soo beegi kartaan xilligaas waayo qofka kenya josan beer dambe ku noqonayn xoolaheena marka iyo dadkeena iyo baddeena hadday saas tahay waxa weeye dhallinyaradeeni waata badda ku dhamaatay mauritanianka iyo magete desertigiisa anu waxaan hayaa in shaqa abuur waxa la yidhaahdo inaan u sameeyo dhalinyarada da-dooda ay maxaa afartan ka yar tahay waana karaamkii wadanka waa toddobaatan boqolkiiba intaasi forty wixii ka yar marka dadkaas in shaqa abuur loo sameeyo national service loo sameeyo inaan u sameeyo muxuu ahaye volunteerism oo qofkii uu mutadawac noqdo waddanka wax ka dhashay intuu shaqo ka helay rasmi ah haddii muxuu ahaye waddanka lagu guulaysto nabadgelyadiisana wadooyinkii iyo dhismihii iyo iyo muxuu halboolayaashii in la soo celiyo dhaqaalaas kaabayaasha dhaqaalaha haddaan la soo celin anigu wasiir baan ahaa intaan wasiirka ahaa habeen maana fadhiisan waxaan ku guulaystay inaan boostada dalka soo celiyo xubnimadii aan soo celiyo inaan soo celiyo maxaa garoonka hadda lagu faanayo inaan airspace-kii aan dhameeyo hawshiisii indiaba soo noqoto waxaasoo dhan telecommunicationkii waxaa rabaa marka dhaqaalaha waddankeenu wuu isku filan yahay haddii muxuu ahay nin walba meesha uu isagu maxaa xilka mas-uulka ka yahay uu hanto waxaan dhihi lahaa marka dalku wuxuu u baahan yahay qof dacaga isku tashi dal mida iyo dad walaala ah ayuu u baahan yahay cadaaladda haddaan la helinna nin soomaaliya laga maarmo male wuxuu dalku u degilaayahay oo nabadiidkaanu u guulaysanayaa qabiil baa calaysan qof kasta minority kasta uu yahay haddaan laga tago oo aan la daryeelin oo aan muxuu ahay tixgelintiisa la siinin wax kaa maqan weeyo cadowgu gacan siinaya markuu kugu yaraado cadowgu gacan siinaya marka manaha sameyn waa dimashiin rasmi ah dadkii wax kala gaareen oo dimashiinka rasmi ah sida modelna waxaa ii noqonaya nimanka la yidhaahdo rwanda kigari hal milyan bay iska dileen muxuu ahaye laba saddex sanay socotay muxuu ahaye dib heshiisiintiiyo socotay qofkii wuu qastay in yar baa la helay intii kale dadkii baa loo keenay dhibaateeyeen way is afiyeen waad ogeedeen maanta dhaweyd maxaa colombia ninkii nobel bress ka qaatay muxuu ahay wuxuu yiri dadka noogu anfirwanin ugu dadka badan yihiin oo ay samraan waxay ahayd toddobaatan iyo toddoba boqol oo ahaa dadkii la qafaashay oo sanooyinka badan lahaystay oo la kutubay oo la dhibaateeyey dadkii noogu fiicnaa bay ahaayeen buu yidhi dadka noocaas la dhibaateeyey intay jihadaas qabsatay ay dishay intaasa sana haysay dadkaasaaba yiri buu yidhi anagu nabad baan rabnaa waan cafinay dadkaan aheed dadka soomaaliduna uba kasii fiican yahay dadkaa kalaan ka hadlayno soomaalida intay dishaan haddana wax wada cuntaa oo ay isku timaadaa meel meel lama kala jiro laakiin waxa weye waa in loo noqdo muxuu ahay run muslima run sheeg muslimna u qaado waa in qofku daacadnimada uusan dhihin isa ka sheegin muxuu ahay dhamaankeed uu ka dhageeyo dadkana heshiisiiyo dadkan lasu galmigaan noqono waa naga badan yahay infact in ln waa laynoo shaqayn lahaa haddaan inu muslim ka noqon lahaa soomaaliya waxaan ahaan lahaa dad loo soo shaqato ayaan ahaan lahayn marka waxaan leeyahay waa inay ka muuqato characterka ruuxa raadkiisa la eego soomaaliya laga arkay ruuxan weligii resimegiisa wuxuu soo qabtay la arag oo meesha u saraysatay ama maamul ha noqdo ama dowlad ah ha noqdo meel kale caalamka u jirto ruuxan lasoo tijaabin oo xil loo dhiibay qofka waa in la eegaa sidigiisa muxuu ahaye intaan muxuu ahaye aan wax kale lagu aaminin marka arrimahaas oo dhan ayaa jira waxaanan jeclahay anigu inaan trade u sameeyo east africa oo kale inaan inooga sameeyo maxay ahayday xiriir ganacsi taan ganacsatada hadda waxeeda waxaa lagu qaataa saad la socotaan raqiiskaa dabeecadooda lagu qaataa waayo malihin xiriirkan loo yaqaano tradeka muxuu ahay dowladaha kale lala galo sida east africa sida africa oo dhan si caalamka laha malihin haddaynaan marka lahayna si fudud baa looga qaataa si caalamka loogu iigeeyo badeecadana waxaan soo waaridnaa laba bilyan oo muxuaha waddanka aan keennaa oo qalab iyo cunto iyo wax ka duwana waxaan dhoofinaa laba boqol iyo konton milyan waad garan kartaan waxa u dhexeeya farqi marka waxaan u baahannahay lacag adag waxaan u baahannahay inaan lacag inagu aan leenahay aan samaysano waxaa ugu dambeeya dowladda maxalshiyan manihi inaga maraykan hadda dollar uma dalka lagu isticmaalaa canshuurta lama qaado waayo xor maaha dalku ninka wuxuu kuleeyahay nabajiidka iga waxaweye iga horeeyo mala difaacaya haddaan canshuurta kusiiya ma difaacaysa ma haddaadan difaaci karinin oo ganacsadihii ma dhihi kartid muxua canshuurtaa bixi marka waan idinku badiye laakiin waxaan jeclaan lahaa fursadan intay dhegaysanaysaan inay fahamto inuu qofku soomaali ka yahay qalbiga usan ka ahan kelay jidhka oo muxua lagu aamino inuu qof qof isku kalsoon oo ka horumariya qabkiisa waxaa rabta waan baktiya waan baahana bakti looma cuno waan jilecsannahay laakiin sovereign nation baan nahay qarido fiica caalamkaga taalle qani a badda ugu dheer leh xoolo leh beri iyo badda ka dhigsan iyo wadiyaalba marka ilaahay hayna tuso inaan nahay maroobi dahab ku fadhiya dahabkiina aan garanayno si oo isticmaalo marka allah ina garasiiyo dahabka waa mahadsantiin aada iyo aad baan kuu salaamayaa kaasi madaxweeyaan musharax madaxweyne u taagan dowladda federaalka soomaaliya waa cabdullaahi ciin moode oo hore usoo noqday wasiirka wasaaradda wasaafinta isgaarsiinta iyo gaadiidka aana sarkaal weliba aqoon una dhinaca ciidamada aqoonta ciidamada kasoo qaatay dalka raashiya iyo weliba dalka mareynkana ayadaan ku salaamayaa wadaocantiinka shukra xogta shacabka soomaaliyada iyo warsadiisa iyo wasada la xiga weliba haddii laha yidhaahdo kulan dambe ayaan leeyahay intii lagulaha ku jirta waa